weliba lakajare xilliga hagaago iyo dhiyaayan dabeela aanusana sababo korani gudaha magaalada sifudunku ka hadabka salluunka horseeda iyo weliba wahada dabdamiska degmada garowe waayigelin la xiriirta salluunka horseeda korodabka xilliga hagaaga kusuubiyana xaafadaha garowe iyo kaabamka madaxa dabdamiska degmada garowe gaashaan cabdi yuusuf yana bulshada caasimada garowe fari inuu taxaadir suubiyaan xilligan oo ay xili dabeelo dhiyaayana dabkana sifuduska kaha koraa waxaa halkan muddo laba beriya nooga socday wacyigelin aan ku wacyigelinayno shacabka caasimada degmada garowe annagoo ah ciidanka dabdamiska dowladda hoose degmada garowe waxaan ayaa laba beri noo socday xaafadaha magaalada garowe xaafadaha barakacayaasha buuraha xaafadahoo dhan garowe waa ku wareegaynay waxaa lagu jiraa xilli xagaa xagaagu khatar walbuu leeyahay waxaa ka dhasha dab marka dadka waxaa ka wacyigelineynay khatarta dabkuu leeyahay dabka inaan lagu shidin meelaha dabayshu ka dhacayso inaan ciyaalka guryaha lagu xirin baan ka wacyigelineynay dadka qayilaha inaysan iyo sigaarka caba inaysan sigaarka ku tuurin meelaha buushashka waa u nugul yihiin saasaa dadka ka wacyigelinaya muddo laba beryana waa noo socotay welina waa noo socotaa waxaan ka wacyigelinaya dadweynaha ku nool garowe inay mar walba iska jiraan xilliga xagaagu waa xagaagu waa badanaya saddexda bilood xagaaga inay aad ugu fajignaadaan bibigaasta xilliga bibigaasta inaan daaqadaha la furin guryaha daaqadaha inaan la furin oo daaqadaha la xiro dabka inaan lagu shidin meelaha xagaagu ka dhacayo meel dugsoon lagu shido oo guriga xataa marka maamooyinku tegayaan in ay ogaato oo hubiso mas-uuliyad iska saadha inay dabka demiso inaan ciyaalka loo dirin xilliga xagaaga inaan bannaanka looga dirin dabka oo alloora hooyo orod dab soo qaad khatar buu keeni karaa intuu dabku meel kaga dhaco khasaaro naf iyo maalbale keeno waxaan shacabweynaha garawa ku wacyigelinaynaa xilligii waxaa lagu jiraa xagaaga dabdamisku mar walba afar labaatan ka saac waa diyaar heegan buu ku jiraa waxaan inii sheegaynaa afar iyo labaatan saac inaan heegan ku jirno waxaa kasoo wici kadhaa lambarka fudud oo lacag la-aanta sagaal sagaal sideed ama siddeetan iyo afar kow iyo toban kow iyo toban mar walba diyaar baa iniin nahay waxaana ku ayagnaa dadweynaha garowe iyo nawaaxigeeda degan markay dab arkaan intaysan isku dayin inay soo sheegaan dabka markaa kabacdi isku dayaan waxaa yimaada khataro in dadku markay dabka isku dayaan inay dabiyaan oo dabin waayaanoo gurigu gubto inay soo sheegaan waaynu ka wacyigelinanaa waxaan leenaha inta markaa dabka aragtaan soo sheega intaydin ficil samayn kabacdi markaa dabdamiska la socodsiisaan